آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب منتهى السلام aadaakani baabu bayaani muntaha salaami bal salaamtu meesha ay ku dhammaanayso ama dhammaadka salaamta ayuu baabkeedii yahay salaamtu horta waa salaamtii sharciga ahayd assalaamu calaykum waraxmat ullah taas weeye salaamtan kitaabkan kitaabu salaamna ama abwaabta salaam iyo istidaan iyo waxaa kuba tacalluqsana waxaa la arkaa abwaabta kitaabka ee isku mawduuca kuwa uguba badan weeye ee uguba dheerba in dhammaadka salaamtana waxaa iyo ama halka iyo makaanka ay ku joogsanayso waa inta ay ku eg tahay taas baa macnuu yahay laftiga muntahana dee master mimiyana waa noqonaya kolley dee darafkii iyo masterkii labadii daraf iyo masterkii iyo isma mafcuulba kole day siiqadan leeyihin si un bay ku wada yimaadaan oo waa dee halkii iyo xaddii ama makaankii ay kuba joogsanaysay salaamtu macnuhuna waxa weeye markan makaansa salaamayno dee assalaamu calaykum salaam way tahay haddii la kordhiyo waa dadkii aynu nebi aadam qowlkiisii uu kuba yidhi malaa'igtii oo jawaabtii ay noqoto assalaamu calaykum waraxmat ullaahi ama bilowgiiba iyadna salaam weeye waa dee qaybtii salaamta haddii bal maalan intaa lasii kordhiyo bilow ahaan iyo jawaab ahaanba ama bilowgaba haba noqotay ama jawaabta haba noqotay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu oo siqadii baltaa uguba taamsanayd marka baabku waxaa macnihiisu noqonayaa halkay ku joogsanaysaa ma ilaa wabarakaatuhum baa lagu kaaftoomayaa oo haddii xataa kii bilaabay ee salaamta bilaabay uu yidhaaho assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ruuxii mujiibka ahaa ee la faray la yidhi faxayuu biaxsana minha aw rudduuha salaamtii laydin salaamay wax ka fiican idinkuna ku salaama amase iyadii un celiya isaguna ma intaasu ku joogsanayaa meel loo dhaafaa ma jirto wabarakaatuh mise waa la kordhin karaa taasoo macnaa wax kalena waa lagu sii dari karaa taas baa adigu bal baabka inooguba imanaysa kolley iyadoo baabku halkan kooban yahay xadiidkoo intaa ka dheerna oo inta aad ugaba dheerna uu soo celin doono ama aharka haddii a la yidhaaho yaa bal ahar weeyaane taas ay uu soo celin doono bal umuurtaas baa baabku u baabaysan yahay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana moxamed bnu salaamin qaala akhbarana makhlad qaala akhbarana bnu jurayji قال أخبرني زياد عن أبي الزناد قال أنه قال كان خارجة بن زيد بن ثابت يكتب على كتاب زيد إذا سلم فالسندكين كلي انت هورور دمي واددك انو سو ارغني زياد كنا وزياد بن سعد كشلي بان سو اين شلا تبين او وسغنا عشر كشلي ابو زينادنا وادي كلي نكا in isaguna iqadaha bal xad kaba gaadhay aqooneed xadiidka laguma idlaaqayba amiir almu'miniinba cabdillaahi bnu dakwane isna kitaabka aynu in kale obdee meelo kala duwan ku soo aragnay waxaa laakiin sanadku uu ku dhammaanayaa khaarijatu bnu zayd ibnu thaabit khaarijatu bnu zayd ibnu thaabitna waa nin taabiciya oo hiqa oo faqiiha bal fuqahadii madiine toddobada ahayd ka mid a min alfuqahaai sabca weeye toddobadii faqiih ee fuqahadii waaweynayd ah ee reer madiina ee waqtigii taabiciinta ee intaa way ka badnaayeen laakiin waa toddoba in kolley isagu qeyb ka mida yahay walow dee lix magacyadooda way markaasin dee ma gelgeliyaan khilaafa ka toddobaadba ma abu salama ma adugu dee saddex yabay ku celceliyaan bal khaarija toddobada nin ka mida weeye aabihiina waa saxaabigii jariirka zayd ibnu thaabit kaatibkii waxyiga haddaba wuxuu ahaa khaarij zayd ibnu thaabit yaktubu mid qora calaa kitaabi zaydin aabbihii kitaabkiisii waa waraaqdiisii iyo waxyaalihiisii uba qori jiray idaa sallama marka uu salaamo ee ciddan uu isagu waraaqdan u qorayo ama kitaabka u qorayo uu salaamo wuxuu ku qori jiray batan qaala aلsalaamu عalayka ya amiira اlmuؤminiina waraxmat اllahi wabarakaatuh wamakfiratuh watibu salawaatih taas weeye horta in kolley risaaladan iyo kitaabkani waa kitaabkii aabihii zayd ibnu haabit saynoo dambaysana kollay waraaq u timi ama su-aalo u yimi buu ka jawaabayo ay risaalo ahayd uga timina amiiru اlmu'miniin fii dalika alwaqti waa mucaawiyatu bnu abi sufyaan weeye ayaa isaga usoo diray waraaq kollay su-aalo dhaxale ayuu weydiinayey isaguna risaaladiisii buu ka jawaabayo risaalo u qoray haddaba risaaladii iyadoo dee waxa weeyaan intan aharkani kaba badan yahay risaalada muxtawaheediina wax ka mida waan arki doonaa insha allahu tacaala way noo iman doontaa oo dee salaamtu waa tanlani abwaabtani way dheer tahay abwaabta kitaabkana kuwa uguba badan weeye salaam iyo istidaan iyo bal wixii raacayay in waa inoo soo celin doonaa walow dee imaka kolley waxoogaa boqol xadiid ama iyo in ka badan ee ay ka dambayso oo adigu ay ka soo horeyso daba markii uu waraaqda qorayey ayuu san salaamtiisu ahayd assalaamu calayka ya amiira almu'miniin waa mucaawiyu dee markaasa khaliifadii muslimiintu isagu ahaa waraxmat ullaahi wabarakaatuh intii kuma ekaana muxuu kordhiyey wamakfiratuhu wadiibu salawaati waa salaamtii baa la socotay uu raaciyey oo bal waa taas waa saxaabigan asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ahayd baa tan laba yimi oo ziyaado uu laba yimi baa jirto ah wamakfiratu wadiibu salawaati markaa zaydna imika halkan uu qorayay calaa kitaabi zaydin oo kolley wixii dee kitaabkiisa ku qorna waraaqda ama risaalada uu diray kuba qornayd buu abuzinaad arkay oo isagaa tusay iyo say noo dambaysa kubaraa-u aali zaydin weeye qoyskiibaa risaaladii hayay ama taasoo way arkeen oo isami abuzinaaduu arkayo waa tii uu iyaga xaggooda wixii uu arkay buu inoo soo noqonaya zayd ibnu khaarijatu ibnu zaydna uu agtiisa kaba helay iyo qoyskii kale reer zayd uu kaba helay arrinkuna kan buu ahaa assalaamu calayka ya amiira almu'miniina waraxmat ullaahi wabarakaatu wamakfiratu wadibu salawaati bal siaan sheegayo wax intan ka dheer baa inoo dambeeya bal halkaa uu kuba dheeriyey mooye meel ka soo horreysana hadal baa kuba sugan aharkan un kuba tacalluqsan baa kuba sugan oo laba meelood oo kala dheer baa inoo dambeeya ta imika meesha ay jirtaana waxa weeye salaamtii kumuu joogsan isagu waxaabay ahayd dee wuu salaamayey amiirkii mu'miniintuu salaamayey wabarakaatuhu kumuu joogsan ee wamakfiratu wadibu salawaati buu raaciyey intaasuu raaciyey waa ziyaado waxaa jirta muwada imaam malik ibnu cabaas isagoo ahar ku tacalluqsanaaba waxaa ku suganin inuu usoo galay ibnu cabaas reer yamaneed ahaa markaas baa wuxuu ihi waa markuu salaamayey assalaamu calaykum waraxmat waraxmat ullaahi wabarakaatu waxna uu ku daray se muwaddaa kuba sugan ibnu cabaas isagu muxuu yidhi ina salaama intahaa ila albaraka salaamtii waxay ku joogsatay barakada halkaasay salaamtu ku dhantay bal aharkaa hore aharkan kalena waa jiraayo ibnu cabaas ahoo salaamtii waxay ku dhan tahay barakada kale mala hadabulmuf maya waxaan u jeedaa fadlahi samad iyo hadalka way soo naqliyeene laftigaa naqsi ku jira ila albiri baa cibaaro saasaa dhacday oo ila albaraka waxaa kaloo iyadna ibnu cumar uu kaba wariyey waxa weeye iyado me ibnu cumar horta meema kaba soo arooray anu muwadda cibaaraday ku sugnaatay aandimbe isagoo isaguna intaa yidhi waa lagu joogsanayaa e laakiin waxaa kaloo jirta ahar kaloo isagana sanadku hiqaad yahay iyadoo muwadana uu kuba sugan yahay ibnu cumar oo wax kuba daray way jiraane bal waxaan leenahay markaas horta intii axaadiidana inooguba timi aadna inooguba sugnayd salaamta waa ilaa wabarakaatu raxmat ullaahi calaykum wabarakaatu lafdiga qur-aankuna kolley waaba taas laakiin ma lagu kordhin karaa lafdiga sade ibnu daqiiq alciid iyo ibnu rushdi uu kaba soo naqliyo haddaan eegno naskan qur'aaniga faxayuu biaxsana minha aw rudduuha waaba cumuum ahaan waaba keenaya haddii ruuxii dee uu ilaa halkan gaadho wa barakaatuhu uu gaadho isagu markii hore bilowgii ruuxiina uu jawaabayuu doonayo wax ka fiican hadduu waxyaalo kuba daro inaan naskii ama cibaaradan daahirka qur-aanku aanu diidahayn waayo wixii laydinku salaamay wax ka fiican ku salaama markay noqoto ama intii un kuba celiya xagga marka la eegooyin abu da-uudna waa bal matalan laftii soo aroorta mid kitaabka inooguma sugnaa baa jirto oon filaya inaan soo maro iyadoo assalaamu calaykum waraxmat assalaamu calaykum ruuxu yidhi oo bal matalan uu yidhi rasuulka ilaahay cashrun macnahana waa cashru xasanaat haddana waa raxmatullaahi oo haddana dee waa cishruun oo labaatan xasano inuu leeyahay wa barakaatuhu oo soddon xasanaa bal taasi waa laftii laftigaas isaga sanadkiisu waa inoo sugan yahay ee abu da-uud oo kale iyabaa waxaa laba socotay iyadoo waxa weeye xadiid sanadkiisana dacfi ku sugan yahay ah ziyaado intaa lagaba siyaadiyey oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhna oo kaba cabiray sida laftigaas ooba aroortay iyaduna dee inuu arbacuuna inta wax lagu daray afartan uu yidhi oo afartan xasan oo kale bal kolley alfaado kaloo iyadana sanadkooda dacfi ku sugan yahay oo wax kordhintaasi ay kuba timi way jiraan marka haddaan eegno duruq yar kala duwan oo ama imaka asaartaba haddaan eegno dacfi ha kuba sugnaadee ziyaada ay kuba timi la isu geeyo majmuuceeda iyo isugeynteedu siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho waxaabay biirinaysaa taasi quway keenaysaayo waa wax la odhan karo iyadoo bal matalan dee saxaabo bacdigood ahartood iyo kordhintoodna ay jirtay waxyaalo marfuuca oo dacfi kuba sugan yahe laakiin tacadudayoo haddii laysu geeyo is-adkaynayo is-xoogaynayo halkaa quwo kaba kasbanayana ay jirto waxaaban odhanaynaa haddii wax laguba daro san dee saxaabigan yeelayba in ma jirto mancin ruuxii loo diidayo la leeyahay xad aan la dhaafin taasi ma jirto oo umuurahaasi waxay keenayaanba bal kala duwan ee soo arooray ee marfuuc ahaan u soo arooray dacfi ha kuba sugnaadeene majmuucooda ayaa quwo keenaya iyo inay isxoogaystaan ama laydhaa asal bay waxaana leeyihiin saxaabo walow ibnu cabbaas iyo ta aan soo naqinayno halkaa ku yidhi ha lagu joogsado haddana ibnu cumar oo dee sanad kale kuba yimi iyo walow isaga laba xaalo ay tahay tan zayd oo kale iyo umuuro kalena waaba yimaadeenoo iyadana aathaar ahoo kordhin iyo ziyaado intaa oo barakaatuhu la dhaafa ay kuba sugantayo bal way fiican tahay intii in lagu daysto ilaa wa barakaatuh haddii lagu daro wax lagu kordhiyo se ay wax raacaan san dee saxaabada qaarkood iyo taa aan sheegaye barhkood abi daawuud ay kuba sugan yihiine dacfi ah kuba sugnaadee noo soo aroortay wax maanico ku jira ma jirto basi markaa kuma sugnaanayo intaas weeye bal khulaasadii kalaamku baabka maqsuudkiisuna waa ka salaamtu ilaa halkay ku eg tahay ay kuga dhammaanaysaa dee imakana wa maqfiratu wadibu salawaati ayaaba inooguba sugan oo wabarakaatu in la dhaafay baa halkan inooguba sugan waana inoo iman doonaa insha allahu tacaala isagoo intan ka dheer baabu man sallama ishaaratan baabu bayaani man sallama ishaaratan wuxuu baabaysan yahay bal wixii kuba yimi ciddii ishaare ahaan gacan la taago oo kale iyo ishaaro wax ku salaamay bal taa wax kuba salaamay baabku inooguba imanaya xadaثna bشhr بن الحkم qال xadaثna hyaج بن basaam abu qرة الkhuraasaaniy ra'aytuhu bاbصra bشhr baa leh basraan ku arkay ninkan hayaaج reer khuraasaan asalku haba ahaado qaala wuxuu yihi ninkaasi ra'aytu anasan bal kalay sanadka gebigiisu waa saddex keliya bishri iyo hayaaج iyo anas dee anas baanu kuba joogaayo waa wax uu sameeyo la arkay oo dee hulaaثiyaadkiisii aynu barhkood soo maray malaa saddex iyobuu la xukum noqonayaayo haddii xadiiث marfuuca lasoo naqlinayo ee hulaaثi unbaa buu ahaan lahaa ama kuwaa saddex sanad leh ninkan hayaaj ibnu basaamna kollay hore umaynaan soo marin asalkiisu waa reer khuraasaan markii dambena basra ayuu degay waana nin atbaacu tamiya taabiciintii raggii ugu dambeeyey waa kan anas buu arkay arag anas baa inoogu sugan waana nin inoo kitaabkeennan aladab ulmufradun riwaayo kule kutubtan kale usuusha iyo wixii soo raacay a'immadan usuushali ay leeyihiin aan meel kale kagaba sugnayn xaafid ibnu xajarna maqbuul buu kaba cabira maqbuulna cibaaradiisu ama ku u jeedaa way nagu soo noqnoqotaa cidda aan leeyahay maqbuul buu yidhi way dhici karta rag kalena majhuul ay kaba cabiraan kuwaase in waa ruuxa dee aan axaadiis badan lahayn wax la yidhaha xadiidkiisii baa looga tegayaa oo lagu daciifinayaa looga tegayaana aanay sugnaanin cid kalena ay raacday oo ay ku raacday haddii aan mutaabaca jirin ninkaa naftiisa unbuu ka cabiraa layinulxadiid waa ruux dacfi ku sugan yahay ama xadiidkiisa dabacsanaan iyo dacfi kuba sugan yahay waa intuu xaafidnu xajartu ka cabiro laakiin dahabi oo kale miisaankiisa ama kitaabulmiisaan miisaan ulictidaal ninkan wuxuu ka cabiraa nin la yaqaana inaanay ahayn kolley sababtuna waxa weeye bishr bnu xakamun baa ka warinaysa cid kaleo isna wax ka warinaya bishr bnu xakam baa wax ka warinaya cid kale ma hayno aan bishri ahayn oo wax ka warinaya ee waana ninkaasi bal matalan taas oo tabi u leeyahy waa nin majhuula ama nin la aqoon aanu ahaynoo bal sanadka dacfi baa ku sugan dacfiguna wuxuu ka imanayaa hayaaj ninkan imakaan hayno wuxuu yidhi ra-aytu anasan anas baan arkay yamuru xaal uuna marayo calaynaa anas dee waa basra waa waqti uu da-na ahaa ninkana waa taan leenay waa aragtida anas iyaguu taabiciba kuma iyo wax laba mide fa yuumi uu ishaariyey biyadii gacantiisa ilaynaa xagga iyaga ayuu gacanta usoo fiiqayuu usoo taagayayoo fa yusallimu waana salaamayay oo isagu uuna salaamayay fa yusallimu bal wakaana bihi wadaxun wakaana waxaana sugnaa bihi ay bianasin wadaxun caddaan malaa dee jirhkiisa meelo dee bal waqtiyadaa damba haba noqotee waa san uu leeyahay sanadkan dacf baa ku sugan baa leen wadaxu waa barasta iyo waxyaalahaas baa wadax lagu magacaabo ama caddaansho wax ka mida ayaa jirhkiisa kuba sugnaa wa ra-aytu weli waxa watan abu qure waxaan arkay alxasana iyadu way ka baxsantahay markaa baabkana waa libaase yakhdubu isagoo bisufrati macnaa wax dee timaha beddelaya oo cawlaya oo cawlaan kaba dhigaya ku cilaamaya dee madaxiisii ama garhkiisii iyo taa timihiisii wa calayhi korkiisana cimaamatun sawdaa-u cimaamad madoobina ay dushiisa tahay ama madaxiisa uu cumaamadan yahay cimaamad madow bal anas markaa me waxaan leeyahay xasan iyada baabka dee umuurtan uu kuba arkay way kaba baxsantahay xasankuna waa xasan albasri weeye maaha xasan ibnu cali oo ninkanima soo gaadhin dadkaas iyo dabaqadaa hore ee waa meerhkaa ugu dambeeya saxaabada dadkii arkay oo anas buu arkay xasankani waa xasan albasri weeye isna reer basre ahaa sa anasba reer basre uu ahaa waxaana bal meesha inooguma sugan ishaaradan baa inoogu sugan gacantiisa uu kuba ishaaray ka ishaaradii haddii kaba soo qaado ay salaamtii lafdiga ahayd la socoto musaafaxaynu soo mariyo isgacanqaad waa labadii isa soo gaadhay laba ruuxoon dee aan isgacan qaadinoo ama kala durugsan ruuxu hadduu gacantii iyo assalaamu calaykum tii lafdiga ahayd israaciyo iyada taas rasuulka ilaahayna way noogaba timiba ee salaamtii asalka aydna waa la yimi ishaaradanna waa ta'kiiduunoo dee waa shay jaa-isa mashruuca ama ba'si kuma sugna laakiin haddii dee ruuxu isagoo ruuxu ruux aada uga durugsan aana inuu dhawaaqiisa maqli karo udee dhawaaqiisiibuu maqlaya uu ishaaro uun ku kaaftoomo iyada bal halkan waa tan laftii baa la socoto fa yusallimu way ixtimaalaysaa inuu leeyahay ishaaradaa uu gacantiisa noo ishaarayay baa salaamtii ahayd inay tahayna in gacantiina waa taagayay assalaamu calaykumna waa lahaayoo uu kulminayo taan leenay shay mashruucay noqonaysaa ama shay jaa-isay noqonaysaa bal kaaftoon lagu kaaftoomo uun gacantoo la taago iyadoon wax kale dee hadalna la kari karo lana maqli karo iyadoo taas kollay nahyi baa kuba yimi oo xadiid kuba yimi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nasaa-i ay wariyeen inuu yidhi laa tusallimuu tasliima alyahuudi fa ina tasliimahum bilru'uusi waalakuf dadka yahuudda salaamtooda oo kale ha isku salaamina salaamtoodu waa gacmaha iyo madaxyada taas weeye bal marka waxa weeyaanuun haddii uu ruuxu lafdigii karayo xisan uu karayo ruux dee hadalku ka xidhan yahay ma aha le kaasi xisan haddaanuu karayn intii uu karayo laba imanaya ama ruuxaa dee waxa weeyaan adugu hadalkii aan karahayn sharcanna waa u karayaayo dee bal maalan wakti ka soo qaado salaad hadduu ku jiro oo isagoo salaad ku jira la salaamo dee sharcan salaadii inay hadduu hadal kale laba yimaado salaaddii way buraysaayo nin hadal sharcan karaya maaha rasuulka ilaahayna waa la salaamay oo gacanta waa taagayo ishaaro waa la iman karaa isagoo salaada ku jirta bal markaa haddii maanic aanu jirin xisiya ama maanic sharci aanu jirin iyada laguma kaaftoomayo gacantii laakiin maxay tahay ruuxi waa tukanaya ruuxii hadalkiibaabaan de aan kaba soo baxahaynba ruuxi waa durugsanyo dhawaaqii ma maqlayo oo kale oo dhawaaqii ma maqlayo suurooyinka dee gacantana la ishaarayaa maxalkii salaamta way noqonaysaa ee markaa ruuxu u dhow yahay bal dee ha raaciyo lafdigii weeye hadduu lafdigii raaciyo gacantiina taagayoonay musaafaxa jirin ama taas way noqon laakiin in iyadoon lagu kaaftoomay iyadoon maanic sharciya iyo maanic iyaduna in xisiyi aanu jirin waa taa xadiidka nahyiga uu kuba yimi taasi uu kuba yimi bal taas baanay noqonaysaa un khulaasadii waxa weeyaan ruuxii karayay xisan aw sharcan iyada waa taa nahyigaasaa jira ruuxii maanic xisiya ama maanic sharcii jiro sax ishaaradu taxullu maxal salaam salaamtii laftigeed meesheedayba gelaysa labaatan waqaalat asmaa asmaa waxay tidhi asmaadani waa asmaa bintu yaziid weeye maaha asmaa bintu abi bakrin mucallaq ahaanna halkan buu ku wariyey isagoo dhan buu inoo keeni doonaa kow dhe dee casharada inoo soo socday kitaabu salaam waa dheeryahay baan leeyahay iyadoo xadiidku sanadkiisu dhan yahay buu inoo keeni doonaa waa haweenaydii dee waxa weeyaan dumarkaba dee la odhanayo waa haweenay dhiiranayd oo rasuulka ilaahayna su-aalihiisa kuba dhiiranayd dumarka khadiibadoodiiba ahayd asmaa bintu yasiid weeye waxay tidhi alwaa waa ishaaray oo annabiyu sala allahu calay slam waa gacantiisibuu saa dee u dhaqdhaqaajiyay isagoo ishaaray biyadihi gacantiisibuu ila nisaai bisalaami salaam buu kuba ishaaray macnaa dumar buu rasuulka ilaahay meel fadhiyey buu maray gacantiisii buu taagay waxaana u taagay waa salaam uu salaamayo halkan saasaa kuba sugan ibnu daa-uud baa wuxuu wariyey fasallama calayna uuna salaamay waana se imaam nawowiye raximah llahu tacaala uu kuba xambaaro in lafdigu ama xadiidku uu kuba xambaaran yahay rasuulka ilaahay labadii inuu isku daray assalaamu calaykumna wuu yidhi dumarkii waa ku yidhi gacantiisiina waa u taagay labadoodiiba wuu jamciyey lafdiga abi daawuud baa lafdigani uu kuba yimi fasallama calayna xadiidkuna isagoo sanadkiisu inoo dhanyo halkan waa mucallaqaan mucallaq ahayn buu inoo dambeeya bal markaa gacantii buu taagay dumarkii waa salaamay de waana inoo dambeeya abwaabtii waa istaba socon doontaa dumarka salaamtoodii baabbuu uba dhigan doonaa waanu kusoo celi doonaa taasoo kale ciyaalka salaamtoodii baabbuu u dhigan doonaa barag iyo dumarkiisa salaamayay waxaan abwaab badan baa inoo daba socoto imika uma sii joogjoogsanaynee bal waxaan leenahay lafdi baa jiro oo ah inuu salaamtii nudqiga ahaydna la yimi culimmadu ay ku xambaareen labadoodiina uu israaciyo markaa nahyigii uu nahay yihi saas nimankaas hore ay iskuba salaamayeen oo gacmaha uunaha isku salaamina xadiidku maaha wax caaridaya sababto lafdigaa fasallamana waa jira xadaثna ibrahim بn mndiri qala xadaثna mحamed بn macnin qala xadaثanii musa bn sacdi can abihi sacdi anahu kharaja balkana waa ahar kale un oo imaka tan ku tacaluqsan un xaggii ishaaradii salaamta mحamed ibn macni aawowgiina waa mحamed ibn macni bn mحamed ibn macni bacnaa labadan magacun baa soo noqnoqda awowgiisa iyo aabihii markaa awowgii kuba soo noqnoqdeen waa nin reer khifaaro abu yunus kunyadiisa la yidhaaho siqa ah oo waxa weeyaan bukhaari guud ahaanba waa kitaabka saxiixana waxbuu kagaba wariyaa abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajahna waxbay kaba wariyaane bal waa nin hiqa aan leenahay ninkani wuxuu ka warinayaa muuse bnu sacad nin la yidhaaho aabihii kaba warinayo kolley labadan waxay yidhaahaan waa abubakrin ama aalkiisiibuu mawaalidoodii ka mid ah reer abibakar waa qoyskaa abibakar bay mawaalidoodii malaa dad ay dee iyagu xorayntooda lahaayeen ayay kaba mid yihiin walahooda cidqe ay lahaayeen isagii aabihii isaguna waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa aabihiina waa nin taabiciya oo taabiciintii dhaxa ah labadoodabana kitaabkeennan aladabulmufradun bay riwaayo ku leeyihiine meel kale riwaayo kuma laha kolley labadoodaba culimmadu waxay ku xukmiyeen jahaalo ama inay dad aan la aqoon yihiin waa labadooduba laba majhuul weeye marka la eego muuse bnu sacad iyo aabihii oo deere markaa mawaalidii alu abi bakrina mid waa atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaa midna waa taabicu dhexe bal waxaan leenahay riwaayadooduna bukhaari un baa kitaabkan aladabulmufrad inuu wax kaga wariyo isagu kala gooni noqday culimada kale ee kutubta marka le kuwa usuushaa leh sanadku markaa dacfigaa saa kuso labaduna majhuula sanadkii iska iskuba xiga wuxuu yihi ninka dambe sacd anahu kharaja waa baxay maca cabdillaahi bni cumara ومع القاسم بن محمد معنى way bxeen oo mala dee kolley xaj ama cumro iyo bay ku socdeen oo xagga makay u baxeen waxaa la socday uu la socday cabdullahi bni cumar waa saxaabiga jaliilka waxaa kaluu la socday la socday oo ama uu la socday iyaga qasim bni moxamed ibni abi bakrin الصidiq waana tanaa leenay waa mawaalidii al abi bakrin qolooyinkani qasim bn moxamed ibn abi bakrin sidiiq oo dee fuqahadii madiine toddobada ahayd iyo dadkii min khiyaari ahli zamani isaga kaba mid aha xataa idaa nazala markay degeen cabdullaahi bni cumar iyo qaasim sarifa meesha sarif la yidhaha sarifan baa ii taale dee waa makaan kolley markaas is ismi calama bal lana ta'niisiyo oo markaa ay tahay in safiga loo diide waa meesha sarif la yidhaha waa meel aan maka kaba dheerayn waana halkii rasuulka ilaahay kulaba aqal galay in maymuna bint alxaaris waqtigii cumrat lqadaa waana halkii ay kuba dhimatay iyadu maymuna bint alxaaris sarif waana adugu xagga madiinay kaba xigtahay laakiin waa makay kusoo dhowday markii halkaa ay degeen buu mara cabdullaahi bnu zubayr cabdullahi bnu zubayr baa isna soo maray iyadoo halkaa la degan yahay fa ashaara ilayhim dee umuu iman oo halkay fadhiyeen muu iman meeshuu marayey muxuu sameeyey fa ashaara ilayhim bisalaami ashaara waa ishaaray ilayhim xaggooda bisalaamo gacantiibuu u taagay isagoo salaamaya waa ibnu zubayr faradda calayhi iyaguna way ka qaadeen dee ishaaraba dalaakoladii uu kaba durugsanaa meesha waa soo maray umu imanoo lamuu fadhiisan iyaguna way ka qaadeen unoo salaamtii dee ishaare ahaanba ha kuba radiyeenbe bale waa ishaaradii salaamta iyada inooguma sugan sanadkana daafiga ku sugan waa ta aan sheegnay bal axaadiiii marfuucayde meesha timina waa tan horraysiinaybe xadaثna khلaad qaala xadaثna mscar عan calqamaةa bni marsadi عan caضاء bni abi رabaxi qaala caضاء bn رabax wuxuu yihi kaanuu waxay ahaan yakrahuuna waa dee taabicigaa weyn dadkii dee isaga taabiciintii iyo صaxaabadii iyobuu sheegaya ama kaba waaweynaa kaanuu waxay ahaan yakrahuuna kuwa karha atasliima bilyadi gacanta in laysku salaamo macnaha waa ishaare keliya uunon nudqi la socon oo lafti la socon haddaan loo baahan weeye waa ta aan leenahay xaalooyin baa iyada ee imaka halkan maanic jiro ama sharciya ama maanic xisiya uu jiro oo bal markaas dee salaamtii gacantii la taagayay ishaaradii salaam way noqonaysaa saa ruux musalli oo laba salaam oo kale ama ruux durugsan oo kale oon hadalkii la islaba gaadhahayn laakiin marka aandi waxa weeye dee iyada lafdigii suurtagal yahay maanixis iyo maanic sharci toon aanu jirin taaba weeye waxay nici jireen atasliimu biyad gacanta la iskuba salaamayo oo gacanta la taagayo aw qaala wuxuu yihi kaana yukrahu tasliimu bilyadi macnaa salaamtaa gacameed iyada miday mida karha ayay ahayde bal dee kolley masalada waa tan aan soo ogaanay baabun yusmicu uu maqashiinayaa idaa sallama marka uu salaamo waa ruuxii wax salaamayay ayo kii jawaabayay labaduba weeye dee inay ruuxan salaamayaa dadkan uu yimi buu salaamaya ama ruuxan uu laba kulmay ha maqashiyo dhawaaqi sare ha u qaado xad ruuxuu ka maqli karo kii jawaabayay iyadoo dee markaa la salaamay hadalkii yaan hoos u dhigina kan isaga dee uu u jawaabayo ha maqashiyo weeye haddii kale salaam ma noqonayso ruux salaamtii la yimi ma noqonayo waxaana imaam nawowi raximah llahu tacaala yidhaah aqalu an yarfaca sawtahu bxayثu yusmicu ama yasmacu lmusalamu calayh waxaa ugu yaruun maqashiintan ama sarawqaadka inuu dhawaaqiisii sarow qaado uu xad gaadhsiiyo inuu ruuxii isaga la salaamayay ama ruuxii isaga salaamayay jawaabtii hadday tahay uu ka maqlayo ee haddaanu ruuxiiba maqlin ruux la yimi sunnihii ama wixii dee salaamtii la isfaray ma noqonayo kii kalena wuxuu waajibkii radinta la yimi ma noqonayo haddaan ruuxii la salaamayay amase isagu loo jawaabayay aanu maqlin bal taas baa baabku yahay allahuma mid baa jirto hadduu majlis yimaado dad baa hurda dadna way soo jeedaan dee kii hurday iscaajkiisa iyo taasi wax toosan ma aha si rasuulka ilaahi yeeli jiray ee saxiixa muslim inooguma sugnayd waa salaam ruuxan soo jeedaana maqlayo kan hurdana aan kicinahayn ayuu ku salaamaya hadalkiibu hoos ulogaya ruuxan fadhiya ee soo jeeda uu maqashiinaya laakiin ma gaadhsiinayo sare uma qaadayo xad ruuxii hurday uu hurdadii kaga tooso salaam saasuu rasuulka ilaahay salaami jiray markaa taaba weeye ebel muhimku waxa weeye kii salaamayey ama waxa weeyaan salaamo u jawaabaya ama kii la isagu ciddii uu salaamayey xad uu ka maqlo waa in dhawaaqi sare loo qaado intaas baa macanuuna yahay xadaثna khلad بن yaحyى qal xadaثna mscr mscr بن kidami عan haabiti بn cubaydin kale haabit بn cubaydna mala waa alu zayd بn haabita waa nin hiqoyn hore u soo maray qaala ataytu waxaan imi majlisan majlis baan imi haabit بn cubayd baa odhanaya fiihi uu ku sugan yahay cabdالlahi بn cumara faqaala wuxuu yihi idaa sallamta haddaad salaamtid cid malaa dee hoos buu udhigay hadalkii faasmic maqashih oo ciddan waxa weeye aada salaamayso maqashih si iyaguna kuugu jawaabaan fa innahaa salaamtu taxiyatu min cindi illaahi mubaarakatu dayiba oo taxiyo ilaahay xaggiisa ka ahaatay ilaahay inoo jideeyey barakaysan oo fiican bal dee kalgacayl iyo mawaddo iyadu soo jiidaysa cadaawadii iyo hajrigii iyo taasoo kale meesha iyo baqdigii iyo meeshii kaba saaraysa gees kalena ajri lagaba helayo bal ajri keliya maahee waa taa assalaamu calaykum waa xasano waraxmat ullaahi xasano labaad wabarakaatuhu xasano saddexaad mid kasta haddii tobankii lagu dhuftana waaba soddon xasanay tegaysaa umuurahaas oo dhan bay leedahaye maqashii dee hakana tegin maqashiina ciddad salaamayso baabu man kharaja yusalimu wayusallamu calayh baabu dikri man bal wuxuu baabaysan yahay ciddii baxay shaksi ama sheegidii kharaja kharaja shaksigii baxay yusalimu isagoo wax salaamayo wasallamu caleyhi la salaamayo maxay dee kale waa umuuro saxaabada qaarkood way noo soo socotaa kaba dhacdae ruuxuu wuxuu gurigiiba ugaba baxayaa inuu dee cidna salaamo isna la salaamo waa cibaadadan weyn iyo fadligan weyn iyo maslaxadan weynee kuba suganoo wuxuu u baxayba salaam wax kale uma bixin qarad kale ma laha wuxuu u tegayaa dariiqyadii u maraya suuqii u tegayaa inuu ciddii la uu la kulmayba uu salaamo dee isagana la salaamo bal taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay waana kan wuxuu yihi musanifku xadaثana ismaaciilu qaale xadaثana malikun waa imaamkii malik ibnu anas ismaaciilna waa in abi wayska aynu soo maray abtigana uu ahaa can isxaaq bni cabdillaahi bni abi dalxata ana dufayla bna ubay bni kacbin ahbarahu isxaaq bni cabdillaahi bni abi dalxa waa taabici caalim ahaa aynu marar kala duwan soo maray ayaa waxa u waramay dufayl ibni ubay ibnu kacb dufayl ibni ubay ibnu kacbna daabi waa saxaabigii jaliilka ubay ibnu kacb isagana waxaa la yidhaha waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay baa la yidhaahaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh laakiin waa taabici weyn weeye waana nin hiqo ah oo kitaabkeennan aladabulmufradna waaba kan dee aan riwaayadiisa ayno tirmidi iyo ibnu maajahna riwaayuu ku leeyahay haddaba dufayl baa uu warramay isxaaq oo wuxuu ugu warramay annahu kaana akhbarahu annahu kaana inuu ahaa dufayl yaatii midii u yimaada cabdallaahi bni cumara waa saxaabigaa jaliilkaa waa soo siyaaranayay cilmi buu ka kororhsanayaa markaa isagu u iman jiray maaha mar wuxuu la kulmay waa u soo qasti jiray oo gurigu ugu iman jiray fayaqdu waa kalahayayoo tufayl macahu maca bni cumara ila suuqi xagga suuqa ayuu kula kalahayay qaala wuxuu yihi dufayl baa yihi faidaa qadowna markaan ku kalahno waa suuqii dee wax lagu kala iibsanayay ibnu cumar waa tegaya dadkii saalixiinta ahaa iyo bal ambiyadii malihada rasuul yaakulu طacaam oo yamshi fi laswaaq iyo suuqyadii galoo tago oo dhex socdane bal markaa kale kalaam aada yar fiicanna waa leeyahay imaam nawowi raximah اllahu tacaala suuq ayaa waxa kuba tacaluqsan kitaabkiisana almajmuuc kitaab اlbayc xaggiis qaybihiisa hore faidaa qadownaa markaan ku kallahna ila suuqa xaggii suuqa maaha waqtiga aanu hore uga u tagno lam yamura ma maraynayo cabdullaahi bni cumara cabdullaahi bni cumar calaa saqaadin ruuxa alaabta sidaasa aan hayn waa dadka dee suuqyadaa fadhiista ee waxay iibinayaanba waxyaalaha liita ee alaabta a tahay saqad ulmataac waa alaabta teeda liidata oo dadka aan wax sidaasa haysan tijaaro weyn maaha alaab yar buu meelaha dhigdhiganayaayo iska liidato oo dee dadkaas ama ruuxii danyaraha kama iibsanayo haddaba ruux alaabta caynkaasa dul fadhiya walaa saaxibi baycati baycadu imika halkan waa mataaci intaa kaba sarreeya beeco ama mataac iyo bidaaco isaga ku leh walaa miskiinin ku miskiin oo isagu meelaha dhici karta inuu dadka wax weydiisanaya ama uu joogo walaa axadin waa tacmiim bacda taksiis axadba ma marayn ilaa yusalimu calayhi waa kaa isagu alaabtaa yar dul fadhiya ama alaab ka doon dul fadhiya mid miskiina cid alla ciddii uu la kulmaba suuqina dad badan buu kulminaya de markaa maba aamusayo weeye ruux kastuu laba kulmaba waa salaamaye qaala dufayl dufayl baa wuxuu yidhi faji'tu waan imi cabdالlahi bni cumara yowma cabdالlahi bni cumar baan maalin u imi fastatbacanii wixii iga dalbay sintiyataada waa tii dalabkaydi wixii i weydiiso iga dalbay inaan raaco maxay xaggee u raacay ila suuqi meel kale uma baxayo suuqa wuxuu tegayaa dad badan buu leeyahay salaam buu doonaya waxaan u baxaya waa salaam hadduu dariiqo kale iska maro waxa dhici karta dee ruux ruuxun inuu laba kulmo oo dhulkuba cidlo yahay laakiin suuqaa dadku ku badanya buu u baxayaa wax kama soo iibsanayo waraysi kalena uma tegayo wuxuu u tegaya un waa dadkaa badan inuu salaamo dawaana ti aynu soo maray inay yaraynba dadka inuu salaamta cid kala horeyso isagaa dee ku bilaabi jiraybe fastatbacnii ila suuqi faqultu waxay dhi maa tasnacu bisuuqi maxaad ku samaynaysaa suuqa waxaad suuqa ka doonaysaa muxuu yahay wa anta laa taqifu alxaal anta adigu laa taqifu adoon isdultaagayn cala albeyc shay aada iibsanayso ood baayacayso ood isdultaagaysa iyadoonu jirin walaa tasalu can isiraaci alaabihii iyo dee ma yimaadeen iyo maxaa ka jira iyo qiimahooda muxuu yahy iyo waxyaalo adigoon weydiinahaynba walaa tasumu biha can silacdiina dee adoo iibsidoone aanad baayac ahayn macnaa waxa weeye suuqii waad gelaysaa waa adigan dhex maraya waxaad iibsanaysaa ma jirto silca aad cid weydiinaysaa ma jirto meel aad ku nasanayso ood fadhiisanaysaa ma jirto kol hadday arrintuba taa tahay maxaad suuqa ka doonaysaa walaa tajlisu fii majaalis suuqi ee fajlis bina aqalkaagaba ina fadhiisi ina halkan isaga waa soo siyaartoo cilmi na waa usoo doonteen fajlis bina ina fadhiisi hawnaa halkan waa gurigiisii nataxadau aan sheekaysano halkan aan ku sheekaysano isku warsano cilmi ku kala qaadane waxba suuqa inaga daayo halkan bayna fadhiisi faqaala lii cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu yihi ya abaa baطnin saaxib alba u calool weynaa ninkan abu tufayl abu baطnin waa la odhanayay oo taas bu ahaa ya abaa baطnin waa ninkan caloosha lahow wakaana tufaylu daa baطnin alool calool weyn bu ahaa macnaa cadiim albaطni inamaa naqdu waan kala haynaayo dee kol haddaan tacyiir iyo ceebeyn looga jeedin lafti iyo wuxuu baxayba uu yahay taas isagina kama cadhoonayno ma diidahayne basi kuma sugna ina waa markaan aan dee tacyiir iyo ceebeyn iyo waxyaalahaas loogama jeedin inamaa naqdu waan kala haynaa min ajli salaami waxaan u tegaynaa wa suuqi waa salaamta un nusalimu calaa man laqiyanaa waxaan salaamaynaa cid alla ciddii inala kulantay bal kolle waa saxaabiga ee waa raqbadii badnayd ee uu khayrka u lahaa maslaxada weyn ee iyaa ku xasilaysa salaamtii buu ogaa ajriga iyo fadliga salaamtu leedayna uu ogaa de markaasuu meeshii ugu dad badnayd waa suuqii buu u qastayay si uu cidda alla ciddii ula kulmana salaamtiisna kumay koobnayn garasho ee waa cid alla ciddii ula kulmo kollay baabaa inoo dambeeya haddii ala yidhaaho tasliim bilmacrifati wagayriha oo casharkan ka dambeeya inooguba iman doona oo garasho inaanay salaamta kuba xidhnayna de waa xaq muslim leeya bal taasuu laba imanayo bal taasuu uba kalahaya de kollay imaka wax la arka arrinta inay cuslaato hindawaatan salaamtiiba ay ku koobnaatay ruuxii la garanayey bal dee kaa masjidka had iyo goor la iskuba arkaya las ay dee wejigiisa un la arkayaan si kale la isuba garanayo markaa dariiqyadii laba kulmaba dee arrinteenu ay noqotay inaan laba salaamahayn imaam shahiir oo dee maawardi la yidhaaho waa saaxib alxaawi maawardi kolley dee kutubtiisiina dhowr kitaab oo muhim weyna soo gaadheeno ugu weyay kitaabkan alxaawi la yidhaaho madhabkan shaaficiya mukhtasarkii musani buu sharaxu yahay labaatanayaha mujalad lagu madbaceeyey iyo kitaabkiisan qayimka isnaa xaggan aadaabtii aladi markaa la idhaaho de waxa weeyaan kitaabkiisan xagga adabka iyo dee tafsiirkiisna kolley isagina haatan lama madbaceeyo dee kutubta u lahaa iyo kitaabkiisan shahiirke xaggan uu kagaba hadla axkaamta wilaayada iyo alaxkaam asudaaniya bal kutubta baabkaa asalka oo xataa ka abuyacla waxaa la arkaa in isagu asal u yahay abuyaclaha inkiisa ee isnaguna magacaasu sita alaxkaam asudaaniya bal kitaabkaas wey ayaa wuxuu yidhahaa dee ruuxu isagu suuqii hadduu tagayo meelahaas oo kale dee salaamtii ma noqonayso shaksi kastaba ma noqonayse cidda gaara ayuunbay noqonaysaa kale saxaabigana waa kata yeeli jiray oo kaleba imaam nawowina waayo hadalkiisa waa soo qaadaa de hadduu wuxuu leeyahay ruuxu ruux kastoo uu la kulmabo suuqna ay meeshu tahay iyo meelaha duruqda amaya laguma badan yahay buu leeyahay ruux kasta danihiisi iyo hawlihiisii baa deetane uu kaba habsaamaya abee bal kolley imaam nawine hadalkiisa waa soo qaaday adkaar saas baanu kuba daaya xafidna kolley fadxi waa soo qaadaaye bal hadalkan dee ibnu cumar iyo isaga tiisi waxay ku kala duwan yihiin ibnu cumar wax kale dan kale muu lahayn wuxuu u baxay buu aqalka uga baxayba salaam bay ahayd laakiin wuxuu leeyahy waad shaqo tegaysaa hawl baad ku socotaa dan kalead leedahay adugu umaad soo bixin salaam hawlaad leedahay haddaad dadkaa tatabucdood isla kolba kii kula kulmo dee salaam oo kale waxaa dhici karta wakti halkaa inuu kaaga dhaco ama waxyaala aada seegto bal hadalkiisu tu ku xambaarey iyo khaasatan xaafid ibnu xajariya ay kuma xambaareen waa ruuxii aan lisalaam umuu soo bixin qarad muu lahaa uu uga socday dhici karto dee uu taas lahaa gaad in haddii ay noqoto meeshana waa dariiq masluuka oo cidka sababa marayso ama suuqaa dee waxa weya musdaximkaa weeye hadduu israaho ruux kastaba isagoo fadligan aad helayso waxaa dhici karta leeyihin de inuu mar ugu jeeda isagu inuu shuqloomo hawlihiisii ama wax muhiimu kaba shuqloomaya taa kaba shuqloomaya buu leeyahy bal markaa hadalkiis maayo laakiin ibnu cumar wuxuu usoo baxay salaam wax kalaba umuu soo bixin dee tudoonayaba weeye intaasunbuu usoo baxayay wuxuu aqalka uga tegayena taas bayd saasuu deeto umuurahanu laba iman lakiin markay kulan noqoto dee salaamtu saynu horena usoo ogaanay inoola dambaysa salaamtu kuma koobnanaysa lilmacrife waa cid al kastoo de waa wataqra' salaama calaa man carafta waman lam tacrif e bal walow laga yaaba imaka inay shay qariiba ay taasi noqoto waana wax inoo dambeeya horenaan usoo aragnay baabu tasliimi idaa jaa majlisa salaamtii buu la salaamayey ama dee waa boorintii iyo dee faritaankii la isfarayay in salaamtii lalaba yimaado ruuxu majlis la fadhiyo kale oo sidana markuu yimaado xadaثna abu caasimin can ibni cajlaana wa mحamed can saciidin اlmaqburiyi can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam إida jaءa marka uu yimaado axadukum axadkiina almajlisa majlis hadduu yimaado falyusalim ha salaamo yaanu iska fadhiisaninun dadkii ha salaamo fain rajaca hadduu laabmo majliskii haddii lagu kala kaco oo isaguna dee dadkii kala dareeraya sida imika markan kala dareerayna la noqdo dee ruuxaasi ruuxa salaamo dadkii cidba ma fadhido waa la kala kacaye laakiin majliskii buu ka tegaya iyaduu majlisku sidii yahay oo lasii fadhiyo ayuu isagu keligii tegaya marka caynkaasa waa ti aynu soo marro baab horena waan ku soo marray falyusalim markaasna ha salaamo faina ukhraa salaamta dambe salaamta dambe laysad may ahaanin biaxaqa mid ka mudan min alulaa tii hore oo tan dambe iyo tii hore waa isla mid sida taa horeba layska dalbaya ajrina ay u leedaha ta dambena layskaba dalbaya ee salaamtuna masaalixdii taa hore kuba sugnay ta dambe way kuba sugnaanayaan hadday arrintu tahay de assalaamu calaykum nabadgelya korkiina hato taasi ay tilmaamayso ruuxan jaa-igee yimi dee sharkiisi iyo dhibkiisii laga aan baa la noqday kol hadduu taa laba yimaado oo ruuxumaan ujeeda waxaa dhici karta dee haddaanu isqarinayn aanu qaradkaa salaamtaba laba iman tii dambana waa taas oo kaleo isagana badbaadadii way kuba sugan tahay macnaha markaa dambana hasalaamo xadiid horena waynu soo marray intan aan abwaabtan salaamta ku jirnay xadaثana moxamed ibn muhana qaala xadaثana safwan bnu ciisa waa nin taabiciintii atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba midoo hiqa ah oo abu moxamed labkunyadiisu taa reer basre ah kale reer bani zuhre can ibni cajlaan ibnu cajlaan weli laynooma magacaabina markii horena wuu inooguma sugnaayey de laakiin kitaabka bilowyadiisiina waan kusoo maray waa magaciisu moxamed weeye marka maxayd can saciid ibni abi saciidin can abihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam mila bal ibnu cajlaan xadiidkan wuxuu ka wariyey saciid ibn abi saciid markii horena isagu buu kaba warinayey laakiin markii hore maxay ahayd abu hurayra iyo saciid cidi umay dhaxayn iminka halkana maxay tahay saciid iyo abu hurayre maxaa u dhexeeya aabbihii abu saciid horena waynu usoo maray labadoodaba saciidna inuu la kulmay abu hurayra abu saciidna waa la kulmay saciidna awqaadda qaarkeed waa sida la-aan abu hurayre waa kaga wariyaa kolna iyadoo cid kale udhaxayso aabihii kaba mid yahayna uu kuba wariyaayo bal imanka ta meesha jirtaa sheekhiisii hore isma bedeline waa abu hurayre iyo sheekhiisii saciid baa imaka uu soo kala dhex galay aabihii abu saciid oo saciid aabihii bal sanad kalena waa inoo dambeeya waa kan baabu tasliimi idaa qaama min majlis xadiidkii buu soo celinayaa laakiin xadiidkii hore laba salaamood baa xadiidka inoogu wada sugnaa marka la yimaado waa mid marka la tegayo dee markii horena tarjamau dhigto marka la yimaado iminkana xadiidku buu soo celinaya laakiin qaybtii kale ah marka meeshii laga tegayo ida salaamtii uu ruuxu laba imanayay idaa qaama marka uu ka kaco min almajlisi xadaثna khالد بن مkلd qال xadaثna سlayman بن بlal qال xadaثnii محamed بن cajrاn waa ninka waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey ahaa nin caalimo oo caabido buu ahaa majliskii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh weyn xalqu ku lahaa muftina waa ahaa bal maala taas weeye qaala wuxuu uhi moxamed ibnu cajraan akhbaranii saciid can abi hurayrata saciid baa ii waramo abi hurayraga warramo marka waxaan aragnaa eeg markii hore abu caasim nabiil baa ibnu cajraan ka wariyey arrinkuna wuxuu ahaa can saciidin ilmaqburiya can abi hurayrata waa sidalaan riwaayadan aan haynana sulaymaan ibnu bilaal baa moxamed ibnu cajlaan kaba warinaya sanadkii ugu horreeya ugu naails may ugu caalisanaana markaa markaan eegno markaasi waxa weya waxaanay tahay kii horu la mid yahay akhbaranii saciidun can abi hurayrata amaa sanadkii dambe ee safaan ibnu ciise uu ka warinaya ibnu cajlaan maxaa ku sugnaa can saciid ibni abi saciidin can abihi can abi hurayrata labadooduba waa laba noo hiqaad ah labadooduba abu hurayre ka wariya laakiin arrin baa jirta culimmadu ay idhaahaan oo maxamed ibnu cajlaan in axaadiidii saciid can abi hurayrata ikhtilaad uu kuba yimi ama axaadiidaysaasi ay iska galgasho in hogaa u kala sooci karin beryihii dambe ama taasi ay kuba timi oo macnaa waxa weeye ma axaadiidiisii kale waa axaadiidii saciid saciid kolna abu hurayre toos buu ugaba wariyaa kolna waasidada aabihiya buu kaba wariyaa axaadiisna taasay ku kala dunaydo imaka halkana xadiid keliyaan aragnaa waan odhan karnaa labada dariiqba waa ku wariyo kolna aabihii buu kaba wariyo abu hurayre ugaba warinayay kolna toos buu abu hurayre ugaba wariyay laakiin maxamed ibnu cajlaan marka ay noqoto ee sanadku waa sanadkaa inoo sugan dhibaata ma jirto hadday waasida jirtiyo haddaanay jirine ee waxay idhahaan bay ikhtaladat caleyhi axaadiiu saciidin can abi hurayra axaadiiii saciid oo abu hurayre kaba warinayay kolkan uu aabihii kaba warinayay markan taas baa ikhtilaad iyo isaga xaggiisa ishtibaah kaba yimo waxaa dhacaysay markii dambe walow arrinta wax qoraala ay ahayd inuu axaadiidii saciid oo dhan uu can abi hurayrata uu kuba warinayo isagoon waasidaba jirinoo bal marka marka la eego axaadiida saciid ee moxamed ibnu cajlaan warinayo isaguna waa ama aabihii ka warinaya ama abu hurayra kuwii uu aabihii ka warinayay iyo kuwii uu toos abu hurayre ugaba warinayay waxaa ka dhacday inay ikhtilaaf kuba yimi ama taas ishtibaah kaba yimi moxamed agtiisa weeye oo markaa tani waa dhici karta iskhilaafkaasi ama ikhtilaafkaa culimmadu sheegeen inay sababtu tahay baa suurtagalan marka lafdiga xadiidkana muxuu ahaa akhbaranii saciidu can abi hurayrata can nabiyi sala اllahu alيه wasalam qaala ida jaءa rajulu ninku hadduu yimaado almajlisa falyusalim fain jalasa hadduu fadhiisto eeg uu la fadhiistay hadduu marayana uu salaami waanuu iska dhaafay hadduu fadhiisto uma badaa lahu ay u muuqato an yaquuma inuu kaco qabla an yatafaraqa almajlisu haddii la kala dareerayo imaka salaamtani ma imanayso ee waa majliskii oo kala tegin bay u muuqatay isaga inuu iska kaco falyusalim markaasna ha salaamo faina alulaa salaamtii hore laysad ma aha biaxaqa min alأkhra waana laftigii horena saan kuba xambaarayno faina alأkraadan laysat biaxaqa min alula macnaa salaamtii hore ee lagu adkeeyey markaa isla salaam dadka salaam lahaad u timi kama awleysna kama mudna tan dambe ee say taa horeba ay wax muhim oo layska dalbayo u tahay oo laysfarayo ayaa markan dambe la kala tegayana ama ruuxu uu cid ka tegayana salaamtii ay u tahay taa mashruuca baabu xaqi man sallama idaa qaama waa iyaduna baab kii hore imaka kan abwaab isku dhow dhow weeye abwaabtuna way badan tahay baan leenahay ruuxii bal waxa weeyaan in xaqi man sallama ruuxii salaamay ee cid uu yimi salaamay xaqiisii idaa qaama markuu kaco iyadoon la kala tegin waxaa isaga laga la farayo waa salaam labaade xadaثna mdr بن الفضل qال xadaثna روح بن عباadة qال xadaثna bsam qال samعtu معaaوiyة بن qرةa qal qala lي abي معaaوiyة بن qura iyo abihii qura oo صaxaabiya almزani horeynu u soo maray ruux بن عubaadana de waa nin isna axaadiiث badanaynu soo maray bsam baa waxa weeye imaka halkan inoogaba sugan waxa weeyaan iyo mdr بن الفضل marka madr ibnu fadlina waa nin reer marwe ahaayo iqo oo kitaabka bukhaari un maaha kanun saxiixana riwaayu ku leeyahay kanna waa kan ku leeyahy laakiin kutubta kale inooguma sugnay bal waa nin iqo aho bukhaari wax weyn aan ka geeri horeyn waktiyadaa bukhaari dhintay ubaa isna dhimashadiisu malaa in yarunbu kaba horeeyo waa nin iqaan leenahay kitaabkan bukhaari un waxuu kaba wariyo ama ninkan kale bistam bistam ibnu muslim baa la idhaha bistam ibnu muslim ibnu numayr alcawdi waa nin reer basro ah oo hiqo ah oo isaguna dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mida ninkan bistam ibnu muslim bal waxau yihi markaa qura qaala lii amiya mucaawiya yihi aabahay baa igu yihi abunaya inankaygiyo in kunta haddaatay fii majlisin majlis aad ku sugantay tarju aada rajaynaysa khayro waa majlis dikri majlis cilmi majlis adigu khayrkiisa aada rajaynayso facajalat bika ay kula degdegto xaajatun oo dan baad yeelatay iyadoo dadkii lagu kala kala tegin majliskii aan lagu kala tegin baad adigu dan yeelatay iyo xaajo oo keentay inaad kacdo faqul waxaad tidhaha asalaamun calaykum dheh fainaka adigu tushrikuhum waxaad ka qayb gelinaysaa ama dee aada la wadaagsanaysaa maye fii ma asaabuu wixii ay heleen fii dalika almajlisi majliskaas dee qayb baad kaba tahay oo wixii ay majliskaas ay khayra heleen ayaad la wadaagsanaysaa wamaa min qowmin qowma jiraan yajlisuuna fadhiisanaya majlisan meel la fadhiisto fayatafaraquuna kala tegaya canhu majliskii ku kala kacaya lam yudkar illaahu iyadoon majliskaa ilaahay lagu xusin ilaa oo dee qoom ay meel fadhiistaan oo say u sheekaysanayeen ay dee u hadlayeen un ay kala tagaan iyagoon marna ilaahay soo qaadin oon marna ilaahay xusin kaannamaa tafaraquu waaba iyagoo kala tegay canjiifata ximaarin dameer baktigii oo meeshaa or baa ka kacaysa dee inagu aynaan urinayne laakiin malaa'igii ay urinayaan oo iyagoo dameer baktigii meeshii ku kala dee meel ama ku kala tegay meel dee jiifo ximaarun ka kala tegay taas bay noqonaysaa bal inta dambe aharka isagoo marfuuca ayuu inooguba yimi oo rasuulka ilaahay xadiidkiisiia oo dee dadku hadday meel fadhiistaan oonay ilaahay xusin oonay rasuulkii ilaahay kuba salliyin horta majliskaasi qoomamo iyo nuqsaan buu ku noqonaya waa xadiid lafdigii waxay ka tegayaan oo meeshaa ka baxayaan dee kaantani jiifati ximaar oo kale xadiidiisna lafdigii buu ahaa marka bal intan dambe marfuuc ahaanna way noo sugan tahay oo arrintu ay tahay haddii meel lagu kulmo bal dee danihii kale iyo hawlihii kale iyo wixii aan wax dembi ahaynba dadku ha kaba sheekaysteene laakiin inaan dikrigii ilaahay ilaahay la xuso rasuulka ilaahayna laguma saliyo waayo haddii kale dee waa majlis nuqsaan iyo xasre iyo qoomamo ku noqonayo xaaladiisuna tan ay noqonayso xadaثna cabdالlahi بn صالح qal xadaثanii mعaawiyaة عan abi maryam mعaawiyahani waa mعaawiyaة بn صالح reer shaam ahaayonu marar kala duwan soo maray can abi maryam abi maryam kan bal waa nin ansaara ama reer adram xadramowt ah waxay yidhaaheen masjidkii dimashaq buu khaadimkiisa ama kii xamsa barkood baa yidhi magaciisa cabdالرaحmaan ibn maciis baa la yidhaha waa la yidhaha waa abu hurayre mawaalidiisii ama mawlihiisii waa la yidhaahaa iyadana waa la yidhahaa baan leenahay waana nin iqa ahoo dee taabiciintii waaweyneyd kaba mid ah oo kitaabkan aladab lmufrad iyo abu dawuud iyo tirmidiba kuba sugan ninkaas baa can abi hurayrata anahu samicahu yaquul abu maryam wuxuu maqlay abu hurayre oo leh man laqiya ruuxa la kulma akhaahu walaalkii la kulma falyusalim calayhi asalaam fain xaalat baynahumaa adeego aharkana hadday kala dhex marto shajaratun geed aw xaa-idun gidaaro yar kala qarsoomaanun uma laqiyahu uu la kulmo falyusalim calayha salaam tanna waa arrin kale oo adab kaleo salaamta adabtiisii waa laba ruuxoo wada socdo dee markay kulmeen way isa salaameen way wada socdaan dariiq bay marayaan gidaar baaba soo kala dhex galooba ama geedoo midba midna xagganuu ka maray midna xagganuu kaba maray dee dib bay haddana dariiqii isugu soo dhaceen markaasna ha isa salaameen weeye macnaa iyaanu waxa weeyaan waktigu dheeraaninba iyagoo wada socday hadday wuxuun kala qariyaan oy kala kala dhex maraan waaba taas haysalabna waa ta xadiidkii aynu sode bal maalan almusiica asalaat intuu rasuulka ilaahay uga yimi uu salaamay rasuulka ilaahay markuu yihi maa tukanee tuko oo uu salaad dib ugu noqday haddana waa soo kaco uu salaamay haddana uu soo noqdayo uu salaamay welina masjidkii laguma kala tegin markaa ruux hadduu dadkii kaba tago haddana soo noqdo xamaam uu galo uu soo noqday waxbaa kala dhex maray salaamta way jidaysan tahay bal xadiidku xataa isagoo marfuucana kana waa inoo yimi xdثna موسى بن اسماعيل قال xdثna الضحاk بن نبراس أبوالحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك bl ضحاk بن نبراس oo nuunta iyo ba'daba la fadxinayo in waa nin reer asdiyo kunyadiisna abوlxasan too reer baصra ahaa bal kolley aymo kala duwan baa ninkan ضaciifiya xaafid mxajarna layin الxadيiث buu kaba cabira aymo kala duwan ayaa ضaciifiya waana nin kitaabkeenana aladab lmufrad un riwaayadiisu ay tahay kutubtan kale oo soo shaayo waxyaalihii iyagana kutubta kale soo raacday mualifiintaasi leeyihiin aan riwaayo ku lahayn weeye waaba kan an xadaana ضaxaak bnu nabraasin abوlxasani can haabiti اlbunaniyi can anas bni maliki ana asxaaba الnabiyi salى اllahu عalيه waslm asxaabtii rasuulka ilaahay kaanuu waxay ahan yakuunuuna kuwa ahaanaya mujtamiciina kuwa wada jooga urursan fatastaqbilum way socotaa way socdaana fatastaqbilum waxaa ka hor imanaysayaa shajaratu geed fatandaliqu way tegaysay oo daa'ifatun koox minhum iyaa kaa mida can yamiiniga geedka xaggiisa midig macnaa dhinac bay kaba marayeen wa daa'ifatun daa'ifana waa dariiqay socdeen baa geed weynay kaba hor imanayayoo markaasaa qolabaa dhinacay kaba maraysay wa daa'ifatun can shimaaliha faidartaqow haddana markay geedka dhaafaan ay dib u kulmaan sallama bacduhum calaa bacd wayse salaamayeen waa saa dee kolley alfaadihi hore aynu kuma soo marnay wallahu subxaana watacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna wakrimna walaa tuhimna wacdina walaa taxrimna